habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinaynu kuwada ugu waaweyn shirka golaha amniga qaranka uu maanta shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka qabsoomay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabad lagu soo bandhigayo shaacinta imtixaanka fasalada dugsiyada sare ee dowladdu ay qaado madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo gorar u gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo tababar u furtay xildhibaanada haweenka ee ku jira baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya diyaargarow dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab oo si xooli ah kaga socdo deegaanada maamulka galmuduga agaasimihii guud ee madaxtooyada soomaaliya doctor xuseen sheekh maxamuud oo maanta iska casila xilkaasi iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta guddoonkooda uu kulankii baarlamaanku uu ka fasaxay wasiirka cadaaladda oo hortegi lahaa fadhiga baarlamaanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
sabti taarikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha agosto sanadka intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan shirka golaha amniga qaranka uu maanta shir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa looga hadlay dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhana kooxda shabaab iyo bilaabidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhana dagaalamayaashaasi sida faafaahinta muurtan uu ku eegayo waryahayaga cabdifataax muumin ilkacse ka federaalk soomaaliya ayaa maanta muqdisho looga daafuray tababar ku saabsan ka qaybgalka haweenka hogaanka iyo weliba warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxaa shir jiraad goordhow ku qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys isagoo markaasi ka warbixinayay shirka golaha amniga qaranka kaasoo uu shurgudoominayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka furmay xarunta madaxtooyada qaranka wasiirku waxa uu sheegay in shirka looga hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo dhammaystirka wejiga koowaad isagoona sheegay in meel gowgow uu marayo wejiga koowaad dhammaystirkiisa dhowaanna la filayo in wejiga labaad uu bilaawdo ayna ka qaybgeli doonaan ciidamada safka hore sida markaas uu sheegay wasiirka warfaafinta waxaana sidoo kale uu sheegay in markaasi uu socdo howlgalka islamarkaana dhabaan la filayo in wejiga labaad uu si rasmi u bilowdo maanta oy taariikhdu tahay shanta bisha sideedaad labadakunadeylabaatanka waxaa xarunta madaxtooyada ku qabsoomay shirka golaha amniga qaranka oo shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shirkaasi waxaa diiradda lagu saaray dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka khawaariijta dhowrkii bilood ugu dambeeyana dowladdu waxay waday diyaargarow ku saabsan inuu dagaalkaasi noqdo dagaal midho dhal ah haatana diyaargarowgii waa soo gabagaboobay waxaana la bilaabayaa howlgalkaasi waxaa xigi doona markaasi howlgalka labaad oo wejiga labaad noqon doona kaasoo idan dowladda diyadda ay ku saarayso in la xaqiijiyo in gebi ahaanba la baabi'iyo ama waddanka laga ciribtiro khawaariijta waxaa dowladdu ay go'aansatay shirkaasi in dalka uu ku jiro dagaal ku saabsan khawaariijta dagaalkaasuna yahay dagaal loo dhan yahay oo dhammaan hay-adaha dowladdan ay qayb ka noqonayaan sidaa darteedna shacabka oo horeba u garab taagnaa dowladda iyo dhammaanba howlwadannada kale ee dowladda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culummada iyo dhallinyarada loogu baaqayo inay kaalintooda ka qaataan sidii markii horeba ay heli hooba u garab taagnaayeen dowladdooda runtii shirkani waxa uu lahaa oo kale in looga hadlo arrimaha amniga qaranka quseeya sida diyaargarowga in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu dambayntii la wareegaan xilka amaba amniga dalka marka ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee admis ay waddanka ka baxaan taasina waa diyaargarow ay dowladda si wanaagsan ilaa haatan u waddo qaybihii ay ka baxeen ciidamada admis ilaa haatan la dareemayo in ciidamada xoogga dalka soomaaliya si buuxda gacanta ugu hayaan mahad mar kale waxaan u celinaynaa shacabka soomaaliyeed doorkii wanaagsanaa ay ka qaateen dagaalkan iyo annagoo mar kale ku boorinayna inay sii wadaan taageerada ay u hayaan dowladdooda dabcan waa dhammaystirka wejiga koowaad ah haatanba socda maadaama ciidamadu ay intaa diyaargarowga ku jireen ay sii wadeen howlahoodii waxay ka dhigan tahay in wejiga koowaad uu durba socdo islamarkaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ee na kaalmeynaya amaba na taageeraya ay howlgalka sii wadaan balse haatan ay tahay dardargelintii in la xaqiijiyo dhammaystirka dabcan waxaan ka hadlaynaa wejiga koowaad wejiga labaad weli maanu bilaabin taas waxaan rabnay inaan mar kale shacabka u cadeyno in waxaa la dhammaystiraya haatan yihiin wejiga koowaad wejiga labaadna uu bilaaban doono mar walba marba marka la dhammeeyo wejiga koowaad ee haatan socda markaas ayaan shacabka iyo ummadda soomaaliyed la wadaagi doonaa xilliga uu bilaabanayo wejiga labaad ee howlgalka cabdifataax muun warbaahinta dalsan xarunta wasaaradda warfaafinta muqdisho
geesa kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxmuud ayaa goordhow oo galabnimadii maanta waxa uu duulay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug wasiiro ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne qorqoor sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa magaalada waxa u tegay in uu saldhigto islamarkaasina halkaa uu wejiga labaad ama dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka shabaab uu ka hogaamiyo si loo galo wejiga labaad ee dagaalka ee gaar ahaanna loo xureeyo deegaanada maamulka galmudug ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab agaasimaha guud ee warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha u daarnaa safarka madaxweynaha soomaaliya ee dhuusamareeb
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo uu si kumeel gaara ugu shaqayn doono madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda u leh dowladnimada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska ayuu ka shaqayn doonaa intuu ku sugan yahay magaaladan taasoo ay ugu horeyso amniga iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argixisada al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda koowaad uu ka dhigtay ayaa waxay tahay in dalka soomaaliya horumarkiisa iyo wax kasta oo faa'iido u leh dadka soomaaliyeed ay ku xiran tahay inuu amni noqdo xasilooni helo taasina ay hortaagan yihiin khawaarijta diinta ku gabanaysa muhiimadda koobaad maadaama madaxweynuhu ka dhigtayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waxay dadaal ugu jiraan sidii loo soo gabagabay lahaa soomaaliyana looga ciribsi lahaa khawaarijta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug shaqooyinkiisii caadiga ahaa ee dowladnimada iyo qaran dhiska ee uu ka shaqaynayay sidooda ahaan doona waxaana muhiimadda koowaad ay tahay in la helo soomaaliya amni ah xasiloon madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay dhuusamareeb waxa uu la kulmi doonaa madaxda galmudug oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda kale iyo bulshada qeybaheeda kala duwan
agaasimaha guud ee warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayuu ahaa geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu soo bandhigayay natiijada imtixaanka fasalada dugsiyada sare oo ay qaado dowladda soomaaliya waxaana mas-uuliyiinta ka qeybgala ka mid ah xafladda shaacinta imtixaanka dugsiyada sare ee magaalada muqdisho lagu qabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wasiire ka tirsan xukuumadda waryahayaga cabdisalaam juula shaakir oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa warbixinta warkan ku eegaya waxaa maanta muqdisho lagu qabtay xaflad lagu shaacinayey natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee dowladda federaalk soomaaliya ee qaado imtixaanka sanadkan ayaa waxaa galay kumanaan arday soddon iyo saddex kun oo arday ayayna gaarayaan wax ka badan ardayda imtixaan ka gashay imtixaanka sanadkan ayaana waxaa galay in ka badan soddon kun oo arday gobolada dalka banaadir galmudug hirshabelle jubbaland iyo puntland ayayna ka kala socdeen ardayda kala duwan ee imtixaanka gelaysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqi xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa imtixaanka shaacintiisa ka qayb galay ugu horeyn cabdikariin cabdi cali ayaa waxa uu sharxay heerarka uu soo maray imtixaankan halkan marka ka qaybgalkii maamul goboleedyada loo qaybiyey sanadkan banaadir waxaa qorshuhu loo qorsheeyay imtixaanka u fadhiisatay labaatan iyo laba kun boqol iyo konton iyo kow arday oo isugu jirta laba iyo toban kun lix boqol iyo sagaashan iyo toddoba lab ah iyo sagaal kun afar boqol iyo konton iyo afar oo dhadig ah sidoo kale galmudug sanadkani waxaa loo qorsheeyey laba kun iyo- waxaa imtixaanka u fadhiistay laba kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex arday oo ay sagaal boqol iyo konton ka mid a dhadig yihiin halka labku ahaa kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatan arday sidoo kale hirshabelle waxaa sanadkan imtixaanka u fadhiistay laba kun laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal arday oo siddeed boqol iyo lixdan iyo kow ka mid ay dhadig ahaayeen halkas af- halka kun iyo afar boqol iyo soddon iyo siddeed ay lab ahaayeen jubbaland sanadkan imtixaanka waxaa u fadhiistay kun iyo afartan iyo kow laba iyo shan boqol iyo sagaal dhadiga isugeynta kun iyo shan boqol iyo konton arday halka ugu dambeeya koonfur galbeed oona kaalinta labaad ugu jirta xal- xagga tirada ardada keliya waxaa ka horeeya gobolka banaadir oo arday u fadhiisatay afar kun boqol iyo labaatan iyo sideed arday oo kun iyo afar boqol iyo shan ka midana dhadig ahaayeen halka laba kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo saddex ay lab ahaayeen isugeynta sidii aan hore u sheegnay sanadkan imtixaanka waxaa fadhiistay saddex kun laba boqol la- saddex soddon iyo laba kun shan boqol iyo kow arday xabiibo oo qayb ka ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa dhankeedu waxay ishaacisay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka dugsiga sare ee dalka deeqo maxamed cabdulaahi oo ka socotay iskuulka faanoole ee ku yaala magaalada kismaayo ayaana noqotay arday- ardayadda koowaad ee imtixaanka kaalinta koowaad ka gasha sida ay ishaacisay xabiiba kaalinta koowaad waxaa gashay deeqa maxamed cabdulaahi maxamed dugsiga faanoolo degmada kismaayo 92.6 kaalinta labaad waxaa gashay faaduma cabdulaahi axmed cali dugsiga macaasir degmada holan 91.71 kaalinta saddexaad waxaa galay ee waxaa si wadajir u galay labada arday ee kale ah cabdisalaan saalax cabdulle maxamuud dugsiga alfajri lafweyn degmada yaqshid 91.43 waxaa kaalinta saddexaad kula jira muuse maxamed xasan nuur dugsiga horyaal degmada kismaayo 91.43
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarashi cabdulqaadir ayaa dhankiisa goobta ka hadlay wuxuuna sheegay in imtixaankan loo soo dhabar adeegay salaanta kadib waxaan ka bilaabayaa inaan u hambaliyeeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdho leh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan labiyo toban sano soo waday oggolaadaan inay tartan xor e galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda kuna guulaystay inay imtixaanadaas oo duruuf adag ee laga soo maray aadna loo ilaaliyey ay ku guulaystaan hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa iyaga waalidiintood macallimiintoodii maamulayaashoodii iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan cabdisaan julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaan waa warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ee kheyrtan dhegeysataa waa nageynta cid warka iyagu seego oo xidib kaga heli karaan bareen internetka nabadgelyo
wararka adla haysa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel